waa hagaag galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waa kuwan caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahimna wanaa bilaabaya waxaana ku bilaabayaa dhambaal naga soo gaaray asxaab fara badan oo ugu horreeya aabi cabdulqaadir sheekh axmed hooyo maryan cilmi hooyo caasho salaad cali habaryaar faadumo cilmi habaryaar hibaaq cilmi habaryaar xalaawi daahir abti xasan kaare cilmi iyo abti shiro cilmi iyo abti cumar cilmi iyo abti cabdinaasir cilmi iyo ugu dambeyntii baa layidhi abti nuur cilmi iyo xaaskiisa dhammaantood dadkani waxay tahniyad kal iyo laaba u dirayaan baa layidhi sacdiye cabdulqaadir sheekh axmed iyo cabdikariim maxamed jimcaale oo rooskoodu ka dhacay xaafadda buulaxuube ee magaalada muqdisho laba iyo labaatankii bishan agost dhammaan waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo kii wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo axado cabdi maxamed iyo xaawo cabdi maxamed iyo cabdi maxamed iyo waxay yidhaahdeen hooyo seynab cabdi maxamed iyo hooyo nawaal cabdi maxamed oo naftu uron loo yaqaano iyo abti maxamed cabdi maxamed maxamed bare iyo abti xuseen cabdi maxamed iyo abti abuukar cabdi maxamed abuukar falax iyo waxay yidhahdeen abti aadan cabdi maxamed aadan yare iyo abti abshar cabdi maxamed iyo abti saciid cabdi maxamed iyo abti jaamac cabdi maxamed waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad ay gaarsiiyaan cabdicasiis cali aadan iyo waxay yidhahdeen luul xaaji cumar oo arooskooda uu ka dhacay degmada yaakshiid waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay dhambaalkanna ibraahino waxau naga soo gaaray waxaa lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha v o a waad salaaman tihiin waxaa halkan ka diraynaa baa la yidhi tahaniyad dhalasho oo farxad le annagoo kale ahee waxaa ugu horreysaa hooyo asmo nuur cali iyo hooyo xabiibo maxamed xuseen iyo maxamuud xuseen iyo isaaq xuseen kaabis iyo waxaa kaloo ku jirta iisho xuseen iyo shiciro xuseen iyo dahabo xuseen iyo canab xuseen iyo sidoo kale dhammaan reer xuseen macalin yare iyo asxaab kaloo fara badan waxay tahaniyad u dirayaan baa layidhi jamiilo xuseen macalin iyo cabdinuur cadow oo wiil ugu dhashay waddanka britain gaar ahaan liverpool baa layidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaxye cabdinuur soo barbaar bay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin raago faarax ayaa dhamaalkan uu naga soo gaaray waxaanu jecelyahay inuu salaamo guraase maxamed cali fitig iyo maxamed xiid siciid cabdiqaadir xuseen xaluus iyo waxay yidhahdeen carab xasan nuur galey raage iyo waxay yidhahdeen xaliimo cali waal iyo waxay yidhahdeen sadaam hure jibriil dadkaasina waxa ay joogaan galdogob iyo bariise cadde iyo meelo kale waxaanay jecel yihiin inay halkan hambalyo iyo heestanba ay ka gaarsiiyaan fuje ow aadan iyo waxay yidhahdeen khatra carab yuusuf jibriil oo arooskooda uu ka dhacay jiracle waxaanay leeyihiin arooskiina wiil iyo caane gabar iyo caane inuu webi idin ka siiyo ayaan eebba idinkaga baryaynaa aniguna aaminayaan raacinaya ibraahim intaada heesta soo qaban aan ka gaarsiiyey warqadan gaaban waxay ka timid cismaan macalin ibraahim food uu ku magac dheer yahay muumin maxamed xuseen waxau ku magac dheer yahay food cadeehooyo faadimo abuukar iyo caruurteeda luul cali qaasim xaawo cali qaasim badiyo cali qaasim dhammaan reer cali qaasim waxay tihanid dhalasho u dirayaan jaamac cali qaasim iyo xabiibe ibraahim cali oo wiil ugu dhashay wadankana maraykanka waxaana loo bixiyey halka uu kaga dhashna looma soo sheegin meel ay haataba wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi zayd jaamac cali qaasim waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu horreysa aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa caasho daryeel codkii maxamed suleymaan
dagax bari ka soo kacay ku dilaashay nuurkaay ku dilaashay nuurkaay badda dacad iftiishaay dayax bari ka soo kacay ku dilaashay ku dilaashay nuurkaay ku dilaashay nuurkaay badda dacad iftiishaay durtogtiye ugaadhi deegaankiyo barbaarti ay dabadegaayaan durtogtiye ugaadhi deegaankiyo barbaarti ay dabadegayaan dadku uyaaqay aniguna dartaaban deji waa isocodkee dadku yaaqay aniguna dartaaban deji waa isocodkee daryeelkan sugayahay kaalayoy daawe daryeelkan sugayahay kaalayo idaawe daryeelkan sugayahay kaalayo idaawe daryeelkan sugayahay kaalay kaalay daawe waxaan dirtaayon dareenkay dareenkay u dhiiba dareenkay u dhiiba dafka baalka lulayo waxaan dirtaayon dareenkay waa dareenkay u dhiiba dareenkay u dhiiba dafa baalka lulayo dawan sowdka danana duludeena noloshaan gabadhyay diyaarshaan dawan sowdka danana duludeena noloshaan gabadhyay diyaarshaan danta caashaqeena iyo dadabgalkeene misdugaadsanaa danta caashaqeena iyo dadabgalkeene misdugaadsanaa
yaa islaama danta caashiqeen iyo dadabgalkeennii miis dugaalsanaayo dareelkaan sugaayay kaalayo idaaweey
heesta aad baad ula dhacday ibraahino sida ka muuqato haye way kaa dhex baxday miya kaalayo idaaweey iyo
waa tahay intaasi aanu ka gudubno dhinacii aanu gudubno dhambaalada inoo soo direen ah dhegaystayaasha halkan waxaa tahaniyad aroos ka diraya baa la yidhi dadkan kale ah waa tahay waxaa ugu horeeya maxamed wariir baa la yidhi iyo maxamed ibraahim kerow aadan guuyaane waa aadan guuyane iyo ibraahim maxamed ibraahim iyo isaaq xaashi iyo cali macalin maxamed iyo cabdulaahi xaaji iyo cabdulxakiim baa la yidhi oo loo yaqaano geesiga iyo sidoo kale ibraahim kuusow iyo maxamuud jameke iyo ciise owsel baa la yidhi dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi bardaale baay garowe angola australia iyo jarmalka bal ibraahim ka war waxaa la kala joogaa bardaale qaar baa jooga baay waa la joogaa garowe angola iyo sidoo kale australia iyo jarmalka adduunyada intaasaa lagu dacwadeeda kala yaabaa.
ayaa la kala joogaa waa tahay dhammaantood waxay halkan tahaniyad aroos uga diraynaan waxay yidhahdeen waxaan dhammaanteenna tahaniyad aroos halkan uga diraynaa weriye bay yidhahdeen siraaji sheekh isxaaq iyo sidoo kale raxmo maxamed aadan arooskooda uu ka dhacay baydhabo jannaay gaar ahaan bay yidhahdeen hotel manchester waa tahay waxaan leenahay bay yidhahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano kala hela ducadana waxaa la yidhi waa xaggiina caasho iyo farjar waad mahadsantihiin hay marba haddaad tiri caasho wiil iyo caanay gabar iyo caano ah markaasaa la yidhahdana ducadu een, waa xaggiina farjar iyo caasho marka kursiga adaa fadhiya arooskiina bashbash iyo barwaaqa inaad kala kulantaan ayaan eebida kaga baryaynaa aniga iyo caasho iyo farjarba farjar iyo asxaabta oo dhanba aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed cabduqaadir sheekh iyo waxay yidhahdeen sayid cali cabduqaadir sheekh axmed iyo sayid cumar cabduqaadir sheekh axmed iyo cabdixaafid cabduqaadir sheekh axmed iyo salaaxudiin cabdulaahi maxamed xaaji iyo waxay yidhahdeen amran cabduqaadir sheekh axmed iyo ikraan cabduqaadir sheekh axmed iyo samiiro cabduqaadir sheekh axmed iyo asma cabduqaadir sheekh axmed waxaanay jecel yihiin inay halkan heestan iyo taaniyadba ay ka gaarsiiyaan sacdiya cabduqaadir sheekh axmed iyo cabdikariin maxamed jimcaale oo arooskooda uu ka dhacay xaafadda buulxubey magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina in eebbe u idan kala siiyo ubad kheyr qabo ayaan eebbe idan kaga tuugaynaa kalana kulma bashbashii barwaaqo aamiin aamiin warqadan ibraahino waxaa inaga soo gaartay aabe xaaji cabdulqaadir macalin faarax xareed iyo hooyo muraayo jaamac cali iyo hooyo kaltuun axmed xasan iyo carab xaaji cabdulqaadir faarax waa dhammaan ilmo xaaji cabdulqaadir faarax waxaa ku jira carab ubax faadumo nasteex cabdifataax daahir mahad aamino bare maxamed axmed cabdinaasir iyo sidoo kale mawliid iyo raxmo iyo cabdihanad iyo sidoo kale nimco dhammaantood waa ilmo xaaji cabdulqaadir faarax maasha allah baanu leenahay dhammaantoodna waxa ay kala joogaan baa layidhi ethoobiya kenya australia soomaaliya waxaanay tahaniyad u dirayaan caruuska iyo caruushadda bay yidhaahdeen cabdikhadar macalin daahir faarax iyo sucaado yuusuf maxamuud oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada holodaaga xaafadda shanta geed taariikhdu markay ahayd baa layidhi laba iyo labaatankii bishan sideedaad laba kun afar iyo tobanka allaha ka dhig bay leeyihin kuwa isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano maxaa ku qosashmay weydiis ibraahimo haye waxaan ku qoslay waraaqaha mararka qaar saad u akrinaysa intse u socdaan u socdaan u socdaan mararka qaar albaabkii gurigiina istaagaya hadda markii muqdisho la yiri way soo dhawaatay holwadaag baa layidhi hoosta iga soo gashay shanta geed marka la yirina waaba xaafadaydi baa la dhex tegay marka mar baad ku sigataba inaad hood hood tiraahdo Inaad inta guriga hoodood garaacdo albaabka garaaco waa tahay waxaan u rajaynayaa caruuska iyo caruusada khadar macalin daahir faarax iyo sucaado yuusuf maxamuud in ilaahay uu kala siiyo bad kheyr qaba wiil iyo caanan gabar iyo caanan ugu duceynayna ibraahim dhinacii heesaha haddaan ku noqonno aniguna suleeqaay caashaqii isiray beri igama salguurine saadaasha ee bahay nasiibkayga nasiibkaygan ku sugayaa codka waa cumar cabdulle shali
sarata away عشاق عيصير وبحاط وش سمي سيدك هيا صبحات والصباح فرحة وسلامة هيا صعب كتايا وانصر مكاي العشاق هيا سيروا ومحاب وش سمي سيدك يا صبحات الصباح فرحة وسلامة الناس لقاي شعيتي اسدري بري إذا موسى كوريني Yeah. Saga shaybai, nasib kaiya, nasib kaiya, kusuya. Kusuya. inayahay sidee tahay haweenku lamaasimayo wayga saraysa sagalkiiyarooryo aya saacadii la joogaba suuradaada daawada inayahay sidee tahay haweenku lamaasimayo waygala saraysa sagalkii yarooryo aya saacadii la joogaba suuradaada daawada
nasiibkayga iska sugayaa buu leeyahay waa sidaas heestan cumar shooli weliba waxay ku xasuusinaysaa mataqaanaa Hey, Iyadoo uu roob xasuusinaysaana da'ayo oo- weliba Maya, anigoo dhan adiga waa ku jirtaa hay iyadoo roob da-ayo oo looda ay dhex socoto oo waa tahay waa tahay alla maxaan biyo roob oo majaroor ka soo hooray aan ku qubaystay ibraahino oo sharafta raaxo badana nasiibaa leedaa hadduu dabacaddee kaaga soo booday
isagaa iska hordaa biyuhu raaci lahaa laakiin waa tahay waa tahay intaas waxaan ku dhaafaynaa codka macaana fanaanka cumar cabdulle sholli weli dhinacii waraaqaha dhambaalada ah ee dhegeystayaasha ay noo soo dirsadeen ayaa ibraahin oo isdaba tixan warqadba warqaday ka dheer tahay baa soo baxaysa markan waa tahay warqadda waa tihanid aroos aad baa loo soo qurxiyey waxaa tihanid aroos halkan ka diraya baa layidhi annaga oo aan u dirayna baa layidhi arooska cabdiqadar daahir macalin faarax iyo waxaa yidhi sucaado yuusuf maxamuud oo ku aqalgalay magaalada muqdisho xaafadda holodaag waaw warqadan mar kale ayay soo noqota tolom asxaabta kala gedisan mise iyadii dadkan ka garan doonaa waxaa ugu horeeya abe nabadoon daahir macalin faarax xareed iyo sidoo kale hooye faadimo cabdulaahi guuraaye baa layidhi iyo ayayo xaliimo sheekh maxamuud iyo nabadoon yuusuf macalin faarax iyo nabadoon axmed macalin faarax iyo xaaji cabdulqaadir macalin faarax xareed iyo cilmi macalin faarax xareed iyo cabdifataax xaaji cabdulqaadir macalin faarax waxaa la yidhahdaa libaax joore iyo sidoo kale muraayo macalin faarax doctor faysal macalin faarax xareed iyo farxiyo daahir macalin faarax iyo faar waa fartuun macalin faarax xareed iyo sidoo kale hooyo muraayo jaamac waa muraayo cali jaamac iyo carab xaaji cabdulqaadir faarax warqadda aad bay u dhertahay waxaa kaloo ku jira sharma arke daahir macalin faarax iyo ridwaan daahir macalin faarax waa ridwaan daahir macalin faarax iyo cabdifataax macalin faarax iyo sidoo kale ridwaan cabdifataax xaaji cabdulqaadir magacyadu sibay isugu soo noqnoqonayaan ibraahino iyo sidoo kale rowdo cabdifataax xaaji cabdulqaadir iyo uba xaaji cabdulqaadir macalin faarax iyo shaafici daahir macalin faarax saddex qof oo ugu dambeysa waxaanay kala yihiin brofesor maxamed cabdiraxmaan sheekh iyo doctor maxamed cali nuur sheekh iyo mahad xaaji cabdulqaadir macalin faarax waxay dhammaantood hambaliyo u dirayaan waxay yidhaahdeen cabdikhadar daahir macalin waa cabdikhadar daahir macalin faarax iyo bay yidhaahdeen saaxiibtiisu caado yuusuf maxamed markaan way soo dhaaftay sheekada saaxiibtinimo mise waa qoys saaxiiba waa tahay waa shaqaynaysa iyadana oo ku aqalgala magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda holodaag taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishan agost sanadkan laba kun afariy tobanka isku waarayay leeyihiin annaguna amiintaanu raacinayna dhambaalkan waxaa noo soo diray alxaaji mursal quule iyo carruurtiisa oo degan nairobi iyo suldaan maxamed cali geedi iyo carruurtiisa iyo canab idriis daahir iyo carruurteeda xaajiyo faadumo yuusuf nuur iyo carruurteeda iyo sharmaarke maxamed cali geedi iyo xaaskiisa iyo khaalid maxamed cali geedi iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan maxamed cali geedi iyo ibraahim maxamed cali geedi iyo mahdi maxamed cali geedi iyo khayrto axmed quule iyo saygeeda iyo rooda maxamed cali geedi iyo saygeeda iyo luul maxamed cali geedi iyo carruurteeda iyo waxay yidhaahdeen saciid axmed quule iyo xayaad maxamed cali geedi iyo carruurteeda iyo amaal maxamed cali geedi iyo carruurteeda iyo khatre maxamed cali geedi iyo filsan maxamed cali geedi iyo saynab xuseen iyo carruurteeda waxaanay jecel yihiin in ay halkan ka salaamaan tahniin ay u diraan axmed mahdi cali iyo farxiye cabdiraxmaan sheekh khaliif oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeena caasho waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo waa tahay waa tahaniyad waxaa halkan tahaniyad aroos ka daraya baa layiri dadka kale ah waa tahay waa shaafi daahir hibaaq daahir shucayb daahir hodan daahir cabdulqaadir daahir khatro daahir cabdikariim daahir iyo weliyo daahir maxamed daahir ridwaan daahir ayuub daahir waa dhammaan ilmo daahir iyo sidoo kale anise khaliif hooyo faadimo cabdulaahi iyo hooyo safiyo cali xasan iyo aabe daahir faarax dhammaan dadkani oo jooga cabud waaq waxay tahaniyad aroos u dirayaan cabdulqaadir daahir iyo xaaskiisa sucaado yuusuf maxamed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishan agost ducadu waa dhankiina baa la yidhi heestuna waa dhankiina ducada hees noo raaciya baa laleeyahy ibraahim marka arooskan ka dhacay cabud waaq ee dhex maray cabdulqaadir daahir iyo xaaskiisa sucaado yuusuf maxaa u saari lahay lixda saac habeenka ayaa lilalow la igu haysaa liilalow laygu haysaa waa tahay
haddaad adigu ladan tahay se inaan liito ma og tahay mise waaba lumayoo lurku waygu kaligay waa tahay adiga ku taalla baa laisleeyahay ha cashoy lixda saac habeenkii lilalow weligaam lagu haysa lixda saac habeenima lilow laygu heesaa Ee, lur iyo sii jeesad iyo gedgedoon ma ku xiga waxaa ku luqaynayaa fanaanka cabdiqaadir xasan nigey
adigu laadan tahay inaan liiso ma og tahay daad adigu laadan tahay inaan liiso ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kali laydha iyo roob inaan noqono waa libin sida lux iyo faraxola inaan noqono lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqono waa libin sida lux iyo faraxola inaan noqono lama huraan anna laba labiyo ciil malado hurdadaaba anna laba labiyo ciil malado hurdadaaba sida saaxadenima nilow la iigu heesaa daadadigu laadan tahay inaan liito ma og tahay daadadigu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kali sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay hodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay anigana libaaxii jacaylkay lagdadayo haye haddee waa fanaankii cabdulqaadir xasan nagey waxaan filayaa dhegeystayaal badan inay heestaasi caashistaad madaxa ugu ruxaysa iyagana madaxa ugu ruxayeen waa hore madaxa usoo raacay haddana waa iska raacisay ayd haatan gabagabadii barnaamijka ayaan ibraahim oo ku shaqaynaa dhambaalada ugu dambe aan soo qabanno laba ayaan gacanta ku hayaa dabcan adigu mid baad gacanta ku haysaa bal aan tan dhac ka siiyo waxaa la yidhi waxaa halkan taanid aroos ka diray annagoo kale ah aabe axmed abuukar mursal iyo hooye owliye yuusuf iyo aabe sheekh xasan aadan iyo hooye xabiibo abuukar iyo awow abuukar iyo ayeeyo cadey samaan baa la yidhi iyo cabdulaahi abuukar iyo faadumo abuukar iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo mukhtaar slash slash baa la yidhi marka ma abuukar waa loola jeeda waa tahay mukhtaar abuukar iyo xaaskiisa cabdinuur abuukar iyo xaaskiisa ibraahim abuukar iyo xaaskiisa hadday qaldan tahay raalli ahaada sida qoraalku sheegaya malaha saasila ah iyo maxamed nuur iyo xaaskiisa baa la yidhi iyo nuur abuukar iyo xaaskiisa iyo muxyidiin iyo xaaskiisa baa la yidhi waa tahay sidoo kale cabdinaasir abuukar iyo zahra abuukar iyo cabdirasaaq abuukar iyo cabdiweli abuukar iyo maxamed deeq abuukar waxay halkan tahaniyad qaali uga darayaan baa la yidhi labada xidig ee kale ah cabdulaahi axmed abuukar iyo fardowse sheekh xasan oo ku aqalgalay baa la yidhi halkii ku aqalgaleen lama sheegin laakiin inay aroos yihiin baa lasoo sheegay waxaana ay leeyihiin cabdulaahi axmed abuukar iyo fardowse sheekh xasan allaha ka dhigo labadii isku waaro bad khayr qabana kale hel anagun waxaan leenahay aamiin taaniyadan waxay naga soo gaartay carab yuusuf jibriil iyo xaawo ciise cabdirasaaq iyo faarax yaxye shambi iyo waxay yidhaahdeen axmed nuur iyo faarax maxamed cigaal qabalex iyo raage xaaji faarax yaxye iyo doctor maxamuud macalin mubaarag axmed nuur gurey cabdulaahi hure jibriil rujaal hure jibriil sucdi cabdulaahi hure jibriil iyo waxay yidhaahdeen sucdi hure jibriil iyo sacadiyo hure jibriil iyo cabdixakiin carab yuusuf xanaano ku magaca dheer iyo goobe saciid iyo yuusuf cusmaan cabdiqaadir iyo xuseen xaluus farxaan iyo waxay yidhaahdeen asxaabta dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin inay hambalyo u diraan iraad fuji aadan iyo waxay yidhahdeen khatra carab yuusuf jibriil oo arooskooda uu ka dhacay oo arooskooda uu ka dhacay jiracle waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaggiina waxaan leenahay arooskiina in aad ah, bashbash kala kulantaan iyo barwaaqan ee bida kaga baryanaayo ubad kheyr qaba aamiin ibraahinow bal heesta ugu horey heesta ugu dambaysana bal ibraahinow heesta ugu dambaysana gacanta noogu sii qabo bal si aad noogu saarto warqadda ugu dambaysana waxay naga soo gaartay v o islaamantii maaliriyey gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka waan idinka guddoona marka xiga bay yidhahdeen waxaan tahaniyad u diraynaa aadan xareed ibraahim iyo ismahaan maxamed khaliif oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarayso gobolka waqooyi bare ee kenya ducada waa v o e soomaali baaliya hase ahaatee waxaa tahaniyada diraya lamaane waa faarax lamaane oo jooga baa layidhi dhadhaab iyo sidoo kale hibaaq oo joogta dhadhaab iyo sihaam iyana waxay joogtaa dhadhaab iyo sidoo kale xamdi iyana waxay joogtaa dhadhaab iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan waxaana ay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa arooskaasi aadan xareed ibraahim iyo ismahaan maxamed khaliif in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo bad kheyr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa ibraahim waa heesta dhaayaha iyo fanaanada honey queen heestaas ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan inta aan toddobaadka dambe ibraahim oo ku lumayno gaar ahaan barnaamijkan maya iyo dhegeystayaasheenna waa daanduray iyo caasha oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo